kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada shabakada qurbajoogta soomaalida ee somalia diaspora news com dhegeystayaal maanta waxaanu xuseen cabdiraxmaan oo kamid ah siyaasiyiinta waaweyn ee mucaaradka ee qurbaha ku nool ee dalka jamhuuriyadda jabuuti ka wareysanayna xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka jamhuuriyadda jabuuti xuseen kusoo dhawow somalia diaspora news aada baad u mahadsantaha cabdulqaadir waana dhowahay walaalo xuseen ugu horeyn waxaad nooga warantaa khalkhalkan siyaasadeed ee ka aloosan jamhuuriyadda jabuuti intii ka dambeysay doorashooyinkii baarlamaanka oo mucaaradkuna qaadaceen halka xaal uu marayo wallaahi horta maanta xaalada jabuuti meel adag bay maraysaa mucaaradkii wuxuu taagan yahay inuu baarlaman samaynayo ismaaciil cumar amba madaxweynaha jabuutina wuxuu ku dhawaaqay in baarlamaan uu isaguna sameeyey marka arrintu wa meel adag bay maraysaa waxa weeye marka ugu horreysa waa in la ogaado labiiyo labaatankii february waxaa la og yahay inuu macaaridku ku badiyey boqolkiiba siddeetan inuu baarlamanka helo isla markaa dabadeed waxaa la sheegay inuu dowladdu ku dhawaaqday in iyadu badisay marka murankii ka yimid iyo arrintaa keentay mudaharaabado badan baa ka dhaca magaalada jimco kasta waa laisku soo baxa dad badan baa xidhan uu ka mid yahay daahir axmed faarax iyo saddex wadaad oo waaweyn oo magaalada aada looga yaqaano oo la yidhaahdo sheekh bashiir cabdiraxmaan good iyo giiri intaasiba waxaa lagu haystaa wax aan waxba ka jirin iyaga oo ka qayb galay loolankii doorashada ee maalinihii socday ee intii ka horreysay boodka waan gartay dibadaha waxaa ka jiray susoo baxyo iyo abaabul dheeraad ah oo waxaad moodeysay shacabta reer jabuuti ee ku nool qurbow inay si weyn uga qayriyeen haddii ay noqoto fanaaniinta iyo siyaasiyiinta iyo shacibkaba bayara waxaad nooga warantaa dhaqdhaqaaqyadan qurbaha ka socda ee reer jabuuti ay wadaan halkeebay marayaan warbixin naga siiyaga horta marka ugu horreysa waa inaad ogaataan maanta ummadii reer jabuuti amba dibad ha joogaan amba gudaha ha joogaan waxay u diyaar yihiin isbedel siyaasadeed oo dimuqraadiyada dadka gudaha jooga mudaharaadya sameeyeen waana idiin sheegnay kuwa dibadduna sidaasi leeg waana la shaqeeyeen dadka gudaha maanta haddii la joogo canada haddii la joogo bruxel haddii la joogo canada iyo haddii la joogaba london intaaba iyo barisba waxaa ka socda mudaharaadyo badan lamana joojinayo siday u eeg tahay ilaa intii dimuqraadinimada dhabtii ka dhacaysa jabuuti waa gartay iyada waxaad nooga warantaa gudaha u dhowda dadku mucaarad iyo maxaafidba waa ay leeyihiin halkeebay wax marayaan marka ay noqoto taageerada go-aamadii doorashada ee xukuumaddu ku dhawaaqday iyo mucaaradka diida natiijada doorashooyinka baarlamaanka jabuuti wallaahi markii ugu dambeysay mucaaradku wuxuu diyaar u yahay in uu arrintii siduu u badiyey uu soo qaato guushii ismaaciil cumar amba dowladduna waxay leedahay anna kaa badinay marka arrintu waxay taagan tahay meel adag nimba meel buu joogaa ilaa inta la isku imanayo lawala fadhiisanayo oo la gaaraya xal arrintu way adag tahay inta dambe waxaa la sheegaya xitaa ardaydii ummadii iyo ummadiiba inay sarakacsan tahay maalintii alla soo gooyaba mudaharada ka dhacan jabuuti waa gartay wadaadada aada sheegtay saddexda ah ee xiran xukun laba sanadooda waa ku dhacay iyo laba bilood oo fasaxa oo labadaa sana kamida sideed iyo toban bilood inay xabsiga ku jirayaan ayay horey maxkamadii u xukuntay xaalkooda hogweynii ugu dambeeyey wallaahi maanta ugu dambeysay looyarkoogii baan la hadlayay waxaa la sheegayaa in beritoola lasoo taagayo haddana mar labaad maxkamadda ay ambil ka qaateen arrintii hore sida la sheegayana raggaas waxa lagu haystaa ma jirto waa been la sameeyey waa ummadda reer jabuuti isbedelkoogun bay ka shaqaynayeen amba horumarka dimuqraadiyan bay ka shaqaynayeen wax kale lagu haystaa ma jirto marka waxa weeye ummadda reer jabuuti iyaguba xidoonaya isbedel ilaa intii isbedel imanayana waxaan u malaya arrintu sidaasun bay ahaanaysaa iyaguna way diidan yihiin inay xabsi ka soo baxaan ilaa ila cafiyo ay soo baxaan walaal waan gartay xuseen iminka mucaaradka jabuuti intiisa badan waxa ay ku bahoodeen xisbigan la yidhaahdo u s n dibadaha abaabulka siyaasadeed iyo xisbiyada loolankooda xageegu ka marayaa wallahi anaku u s n waa lala shaqaynaa haddaan nahay dadka dibadda gudahana boqolkiiba sideetan dadka reer jabuuti maanta waa u s n walaal laakiin inta weyn ee dadku waxay doonayaan waxa weeye maanta isbedel siyaasadeed oo dhaba oo dimuqraadiyada aada iyo aad ayaad umahadsan tahay xuseen cabdiraxmaan jaamac cabdiqole ayuu ahaa oo ku sugan magaalada ottawa oo qadka telefoonka noogu warramaya dhegeystayaal intaan dib qurbajoog dot com ama somali diaspora news dot com ugu kulmi doono sidaa iyo nabadgelya